بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaynu ku soo dhex jiray tafsiirka qur'aanka kariimka ah nebiyullaahi muuse iyo xiwaarkii kala dhex dhacay fircoon oo ilaahnimo sheeganayey inuu nebiyullaahi muuse uu markuu yidhi waan ku xidhayaa isagana uu yidhi miyaad iga iska xidhaysaa xataan xujo cad la imaadana oo marka uu yidhi waxaad keeni karto keen oo ushiisii uu tuuray ushiina thucbaanun mubiinun ay noqotay taasi mucjizo weyn oo ay ka yaabeenoo ka argagixisay weeye midda labaadee mucjizada labaadee usha la socota waxaa weeye wanasaca yaddahu nebiyullaahi muuse gacantiisii ayuu siibay gacantii oo aynu ognaho wa adkhil yaddaka fii jaybika takhruj baydaa'a min hayri suu lagu soolagu soo tababaray ayuu meeshii u geliyey jeebka ahayd oo kilkisha hoosteeda ahayd ayuu ka soo saaray wanasaca wuu soo saaray yaddahu gacantiisii fa idaa hiya waaba iyadoo goortaaba baydaa'u cad oo dhalaalaysa oo iftiimayso linnaadiriina dadka fiirinayo way caddahay oo way dhalaalayoo nuurkeedaa baxaya marka min hayri suu'in aayadaha kalena saasay yidhaahdeenoo way caddahay markii la yidhi cudurka oo maqaarka ku dhacee sida baraska iyo inaan loo malaynin ayaa la rabaa baydaa'u linnaadiriin markii inta ay dhacday fircoon marka waa inuu dadkii sii jeediyo qaala wuxuu yidhi fircoon lilmala'i dadkii madaxda ahaa ee isha buuxinayey ee meesha fadhiyey isaga waxaa weeye kuraasta kula fadhiyey wuxuu ku yidhi liman xawlahu waxaa lilmala'i xawlahu ahreerihiisa ahaa inna haadaa kan oo muuse ah la saaxirun mid sixir badan weeye caliimun oo sixirkana aad iyo aad u yaqaano weeye ayuu yidhi inna haadaa la saaxirun caliim fircoon wuxuu yidhi nimankii muxuaha waaweynaa agtiisa joogay waa saaxir weyn oo aad iyo aad sixirka ugu dheereeyo sidaasuu yidhi ilaahay baa ka indhatiraya inuu mucjisada uu arko marka sixir ayuu ku sheegay inay ku saamoobaan buu ka yaabayaa intaa kumu'na joojinina wuxuu yidhi yuriiddu wuxuu doonayaa muuse an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinan bisixrihi inuu sixirka idinkaga saaro oo isagu uu la wareego oo qabsado dhulka afgembi uu ka dhigo oo waddankiinan khayr ka badan uu sixirkaa ku qabsado ayuu doonayaa marka waxaynu ognahay nabi muuse maalin maalmaha ka mid a ma una dhihin aniga dhulkanaan u socdaa iyo dhulkanaan dooni iyo adaan fircawnow ku afgembin iyo midna ma dhihin ee risaalada ama wixii uu la yimid waxay ahayd nimankan reer bani israa'iileed gumaynayso aad gumaysanayso faraha ka qaad waannu guuraynaa waddankii aannu ka nimid ee shaam ahaa ayaannu ku laabanaynaaye na xoree oo na siidaa unbay ahayd laakiin si uu u kiciyo dadka ayuu wuxuu leeyahay dhulkiinna ayuu idinka qaadanayaayoo meelo kalaa laga soo diray oo sida lagu yaqaano waxaan horay u sheegnay dadka siyaasiyiinta ama cilmaaniyiinta iyo sidaasoo kale marka dadka oo muxuu ahay diinta iyo ugu yeedhayo ay waddanka iyo ay damcaan in diin ilaahay lagu soo dabaalo oo saasoo kale waxaasoo kale ku tuhmaan iyagoo iyaga dabadhilf u ah gaalo ama reer galbeed ah ama reer bari ah ayaa waxay odhani wadaaddahan meelaha laga soo dirsadayoo madhab shanaad bay la yimaadeenoo waddanka inay qalalaasiyo ay geliyaan bay rabaanoo waxaad moodi marka kulli fircoon baa wada macallin u ahoo soo tababaray yuriiddu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiinna ee bisixrihi bisababi sixri idinkaga bixiyo eh famaadaa ta'muruuna maxaad falaysaan maxaad arriminaysaanoo maxaad ku talinaysaan ii ishaaraysaan marka waxaad arkaysaa fircoon waa kii ilaahnimada sheeganaye ana rabbukum alaclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyo waa isagii ku hayey dad lama tashan jirin laakiin waxaa weeye baatil oo dhan waxaa lagu yaqaanaa markay meel cidhiiri ah ka gasho markaasuu dadka soo garwaaqsanoo uu soo xusuusanayo leeya halla ila taliyo oo waxaa weeye markay barwaaqi iyo beri samaan la joogana wuxuu doonayaa inuu keligii kibir iyo isagu ku raaxaysto markii dhib iyo cidhiiri la garanayo inuu dadka hore dadka wax la tashan iska dhigo oo ay la wadaagsadaan walwalkiiyo walbahaarku isu hor dhigo ayuu doonayaa famaadaa ta'muruuna maxaad ku talinaysaan buu yidhi iyagana talay soo jeediyeenoo qaali waxay yidhaahdeen arjih gabaal u dhig ninkan aad arkayso ee muuse ah arrintiisa waa laga fiirsanayaae bal dib inooga dhig wa akhaahu iyo walaalkiisan la socdee haaruunaba arrinkooda gadaal iyagu u dhig waxaad yeeli wabcas bixi dir filmadaa'ini magaalooyinka oo dhan ee masar xaashiriina kuwa soo uruuriyo u dir ya'tuuka way kuu keenayaan bikulli saxaarin mid sixir badan oo dhan caliimin oo aad iyo aad sixirka u yaqaano ayay idiin keenayaane boqortooyada waxaa hareeraheeda oo dhan oo min kulli makaan meel kastaba dad u dir ya'tuuka bikulli saxaarin caliim sidii buu yeelay qur'aanka waxa la garanayo kuma soo celcelinayo oo wuu dirayoo saxaradii baa la keenayoo ma dhahayo wuxuu ka soo qaban un in muxuu ahay saxaradii ay yimaadeen oo lala ballamayo oo la leeyahay fa jumica asaxaratu kuwii wax sixrayey waa la kulmiyey limiiqaati yowmin maalin waxay ballanteedaa loo kulmiyey macluumin oo la yaqaano in la yaqaanana waxaan ku soo maray suuratu taaha mawcidukum yowmu ziinati wa an yuxshara annaasu duxan ayuu ilaahay yidhi waxaa weeye waa maalinta oo waxaa quruxda oo ina waxaa weeye mawcidukum yowmu ziinati waa maalinta dabaaldega ciidda iyo weliba wa an yuxshara annaasu duxan waa in barqadii dadku mar ay soo wada tooseen maxaa yeelay barqadaa ka hor haddii qaar dadkaa jiifa kadib haddii duhurkii iyo la gaarana qayluula iyo qadaa la kala aadi marka dadku ay ugu badan yihiin oo diyaar yihiin wakhtigaas baa la kulmiyey wa qiila markaasaa waxaaweye ogeysiis lala dhex maray linnaasi dadkii oo waxaa layidhi hal antum idinkuma tihidin mujtamicuuna kuwa soo kulmayoo soo uruurayo oo bannaanbax samaynaya ma tihidiin lacalanaa ma tihidiin lacalanaa waxaan mudannahay nattabicu inaan raacno assaxarata kuwii wax sixrayay inaan raacnaan mudannahay in kaanuu hadday noqdaan hum iyagu alghaalibiina kuwa haalib noqdo oo muuse iyo waxaan uu wato iyo hadday haddii ay ka adkaadaan waxaa weeye markaasaan raacaynaa dowladnimadeennii baan ilaashinaynaa in kaanuu hum alghaalibiina ee soo kulmo oo waxaa soo taageero garab joogsada waa sida marka la ciyaarayo kubadda oo kale koox walbaba dadka ugu fara badan ay meesha iyadoo calamadooda ruuxayo ay u keenaan oo kale wehe soo uruuraa la yidhi aanu u soo safanne waxaa weeye saxarada ah ilaahay marka wuu noo sheegay falammaa jaaa asaxaratu kuwii wax falayey markay yimaadeen ee saaxirowga ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen lifircawna fircoon waxay ku yidhaahdeen ina lanaa annaga ma noo sugnaaday aina lanaa annaga ma noo sugnaaday la ajran fiili intay xoojinayaan inna oo nuun tawkiidah iyo lanaa oo iyadana lagu sii adkiday iyo la ajran oo laam igeliyeen in kunnaa iyo naxnu alghaalibiina hadal iyo maogta af la buuxbuuxiyo waxa ma tare ma og tahay sidaasay qaaluu waxaa lifircawna aina lanaa annaga ma noo sugnaaday la ajran ajri ma helaynaa in kunnaa haddii aannahay naxnu annagu alghaalibiina kuwii adkaado oo muuse ka adkaado oo sixirkiisa ka adkaado managu waxaa weye managu karaamaynaysaa mana maamuusaysaa maal iyo ajri fara badan managu maamuusaysaa marka gorgortan ayay galeen oo fircoon la galeen haddaad fursad haysataan bay yidhaahdeen qaala fircawnu wuxuu yidhi nacam af muggii oo buuxa wuxuu ku yidhi nacam waa idin karaamaynayaa ajrina waad helaysaan taa waxaaba ka sii fogba idan goortaa aad ka adkaataan la mina almuqarabiina kuwa iigu dhow dadka ayaad noqonaysaan la mina almuqarabiina kuwa iigu dhow adiga agtayda oo ila fadhiisto oo khaas igu ah maxaaye muqarabka waxaa la yidhaahdaa awalu man yadkhul qofka ninka madaxda ah qofka aan idan u baahnayn oo suu isaga socdo iska geli oo aan la weydiinayno maxaad rabtay oo maxaad u qaabilaysaayo warqad keen oo miyaad ballan hore lalahaydoo dadka aan la oranaynin kuwaas baa muqarabiin la yidhaahda iyo wa aakhiru man yakhruj iyo qofka ugu dambeeya marka dadadka kale suu halkaa isaga fadhiyo oo ninkaa madaxda ah uu dadka ugu dhadhammaynayo isaga ay isku hadhayaan taasuu u ballanqaaday idan goorta la min almuqarabiina kuwii la soo dhoweeyaad ka mid tihiin ayuu yidhi qaala lahum muusaa alquu maa antum mulquuna marka qur'aanka meel walba waxaa weye qisadu midba mid bay wax dheeri ah siinaysaa nabi muuse alquu unmu'na ku odhanine iyagaa markii hore yidhi yaa muusaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awala man alqaa iyo wa imaa an nakuuna naxnu mulqiina yaan suuratu alacraaf iyo suuratu taaha ku marayo labada aayadoodba waxay ina tusayaan inay isjeclaysiinayaan inay iyagoo la hormaraan gacanta hore qaala marka wuxuu yidhi wax alla waxaad isku haysaan halkaas soo dhiga qaala lahum muusaa nabi muuse wuxuu ku yidhi alquu rida oo tuura maa wixii antum idinkuma mulquuna aad tuuraysaan oo ulihii iyo xadhkihii iyo waxaad waddeen soo tuura buu yidhi fa alqow way rideen markaa way tuureen xibaalahum xadhkahoodii iyo wa cisiyahum iyo ulahoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizzati fircawna weynanka fircoon baanu ku dhaaranay innaa annagu la naxnu annaga yaa alghaalibuuna adkaanaya sidaasay yidhaahdeen innaa la naxnu alghaalibuuna markaa fa alqaa wuu riday muusaa nebiyullaahi muuse wuxuu riday casaahu ushiisii buu tuuray isna fa alqaa muusaa casaahu fa idaa hiya waabi'iyada oo talqafu hal qabsanayso hal hal bay u qaadanaysaa talqafu fa idaa hiya waabiyada ushi talqafu wixii iyagu ay rideen hal qabsanayso sida dajaajka iyo shimbiruhu markay dhulka midhaha ka urursanayaan ay dhag dhag dhag ay kolba mid u qabsato sidaasoo kaleeta weeyaan fa idaa hiya talqafu maa ya'fikuuna wixii ay xaqiiqada ka beddeleen oo aan oo sixirka dadkii indhihiisa ay sixireen yaa ushiibaa waxaa weeye abeese weyn bay isu rogtay oo oo laqayso waxoodii oo ulahoodii iyo xarkahoodii ay sixirka ku sameeyeen oo dhan wuxuu ahay liqayso iyadoo xayatan tascaa ah markaasay wixii oo dhan ayay jug ka siisay fa ulqiya asaxaratu halkan bay mucjizadii weyneyd ee nebiyullaahi muuse ayay soo baxday fa ulqiya waa la riday assaxaratu waxaa weye kuwii wax sixirayey waa la riday saajidiina kuwa sujuudaya xaalayyihin baa la riday xataa ficilku waxaa loo bineeyey majhuul qofka riday lama sheegin waa rida un baa layidhi marka waxaa iimaankiibaa ka xoog badno ka xoog bato iyaga oo maxaa kharuu sujatan siduu qur'aanku dhihi jira fa ulqiya waa la riday assaxaratu saxaradii saajidiina iyaga oo sujuudayo ayaa la riday oo waxaa weeye sajaduu lilaahi rabbi alcaalamiin markay arkeen burhaanta weynanka badan iyo mucjizada baahirka oo ka sarrayso wixii iyagu ay yaqiinaan maxaa yeelay magaa beledka iyo boqortooyada fircoon cid sixir kay taqaani inayna jirin way og yihiinoo waa nimankii wax laga baranayey mar hadday sidaa tahay waxaan wixii oo dhan isku fuuq fuuqsaday waa wax awooddooda ka sarreeyo waa wax alle xaggiisa ka yimid waa mucjizo weeye markaasaa fa ulqi saxartu saajidiin qaaluu markaasa waxay yidhaahdeen aamannaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii barbaarinayey ee kobcinayey baan rumaynay rabbi muusaa wa haaruuna nabi muuse iyo nebi haaruun rabbigooda ayaan rumaynay saasa yidhaha ilaahayga weyn ee kabiirka ah ee casiiska ayaanu rumaynay sidaa ayay yidhahdeen maxaa yeelay wixii uu muuse laymin inuu xaq yahay oo sixir ahayn oo qudradooda uu ka sarreeyo allihii faatiri asamaawaati waalardi ayay markaa u sujuudeen iyaga oo ateecayo aamanaa birabbi alcaalamiina aladii dacaanaa muusaa ilayhi uu nabi muuse ilaahay noogu yeedhay licibaadatihi taasaan raacnay ayay yidhaahdeen marka markay sidaa yidhaahdeen fircoon maxaa u yaalla marka qaala wuxuu yidhi fircoon isagoo meeshii argagaxay oo nimankii uu keentayba ay muuse safkiisa mareen aamantum a aamantum miyaad u rumayseen un lahu muuse wuxuu keenay miyaad la tib ayaad u rumayseen qabla an aadana lakum intaanan idiin idnin ka hor marka hadalka naftiisa ayaad kibirkiisa iyo isla weyninkiisa ayaad ka fahmiyo waxaad moodi is- meeshuu isla joogo markii nimankii oo saxarada ahaa ay s- ulahoodii iyo xarkahoodii ay daadiyeen ooy ushii nabi cii- nabi muusena ay wixii oo dhan liqday oo ay garteen waxaan inay awooddooda ka sar- sarrayso oy ilaahay u sujuudeen oy ilaahay rumeeyeen intayna waxaasoo dhan samaynin inay intay u yimaadaan ay ka idan qaataan oo yidhaahdaan meligii weynaayow sayidkanagiyow waxa nabi muuse uu la yimid sixir ma aha waa wax naga sarreeyo waa qudrada ilaahay annagu nabi muusaan raacaynaaye ma noo idnaysaa in laga idan qaatuuba u fadhiyaaba fircoon qaala lahum aamantum lahum miyaad u rumayseen qabla an aadan lakum intaanan idiin idinka hor innahu muusuhu buu yidhi lakabiirukum waa kabiirkiinnii alladii kabiirkii callamakum idin baray assixra sixirka kabiirkii idin baray weeye oo waxaa weeye halkaas innaguba waxaa weeye kabiir baynu nidhaahnaa soomaalida afkeeda oo markuu macallinku dugsi kiciyo oo uu dugsiga dhigaya wiilasha ugu waaweyn ee qur'aanka xifdiyey ee gacanyaraha isagao ee kaalmeeyo yaa kabiir la yidhaahdaa markaas wuxuu yidhi sixirkaba isagaa idin baray xaggay isku arkeen beenta waxaa weeye dadka ayuu ku camaynayaa innahu lakabiirukum waa kii muxaa idinku weynaa alladii kaasoo callamakum asixra sixirka idin baray fala sawfa mar dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaane la uqaticanna waan googoynayaa eydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinnana min khilaafin isweydaar baan u goyn doonaa buu yidhi waxaa weeye waan goyn doonaayo min khilaafin isdhaaf isweydaar baan u goyn doonaa waxaa weeye gacanta midigta ah iyo lugta bidixda ayaan idinka jari doonaa buu yidhi mid la arkaba wala usallibannakum waan idinsoo lalminayaa waan idin surayaa ku- wa- wuu dhaaranayaa ajmaciina dhammaantiinba waxaa weye ajmaciina kulligiin saad u dhan tihiin waan idin deldelayaa buu yidhi marka maxay ku jawaabayaan qaaluu waxay idhaahdeen laa dayra wax dhiba ma jiro haddii aad isdhaaf noo goyso iyo haddaadna deldasho iyo waxaad waa kaan sko- soo marnay faqdi maa anta qaadin inamaa taqdii haadihi alxayaata addunyaa marka waxaana laa dayra wax dhiba ma jiro innaa annagu markii aadna de- deldasho ilaa rabbinaa rabbigayaga ayaan munqalibuuna u gadoomaynaa markii aad wa- aad nagu riddo waxa aad noogu goodinayso ilaahay baan u noqonaynaa wuuna noo dembi dhaafayaa innaa annagu nadmacu waxaan quudarraynaynaa an yakfira inuu noo dhaafo lanaa annaga rabbunaa rabbigayaga khataayaanaa gafafkanaga inuu noo dhaafo ayaan rajaynaynaa inuu noo dembi dhaafo wixii aanan intaanan iimaankan soo gelin aan samayn jiray an kunnaa inaan ahayn inaan ahaanay inuu noogu dembi dhaafo awala almu'miniina kuwa rumeeyey oo u degdegay oo qoomkaaga ka mida oo nabi muuse rumeeyey annagaa uga horrayna saasaan rajaynaynaa marka qur'aankii wuxuu yacni meeshaa nimankii wuu ku fuliyey wuu deldelay wuu laayey marka iyaga halkaasuu ku xidhmay sheekadoodii inay culimmada ay yidhaahdeen tafaasiirta sa- nimankaa saxarada ah ee meesha u yimid inay iyagoo fircoon ka socdo subaxii hore inay ajri ka helaan oo ah ina lana liajrin dhahayay waxay yidhaahdeen jaa-uu saxaradii way yimaadeen fii awali nahaari saxaratun fajara iyagoo oo wax falo oo sixirow ah oo fajara oo haddana ga- waxay f- f- faajiriin ah ayay yimaadeen wa fii aakhiri nahaarina kaanuu waxay noqdeen waxaa weeyaan shuhadaa'a barara kuwa shuhado oo oo baari'ina ayay noqdeen ilaahay marka waxaa weeye markay sidaa dhacday nabi muuse wax u yaalla ma jiro waa inuu qoomkiisii uu la baxsado wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilaa muusaa nabi muuse an asri la guur bicibaadii addoommahayga la dheelmo habeennimo la guur innakum idinku muttabacuuna way idinsoo dabageli doonaanoo way idin raacdaysan doonaane si ay idiin soo celiyaanoo masar idinku soo celiyaanoo idin laayaan fa arsala wuu diray marka fircawnu ninkii fircoon ahaa filmadaa'ini magaalooyinkii wuxuu u diray xaashiriina kuwa ciidamada soo uruuriyo oo ciidamadii oo dhan meel ay joogaanba boqortooyadiisii reer masar ka soo uruuriyo waa la soo uruuriyey ciidamadii baa la keenay markaasuu wuxuu yidhi khudbo ayuu u aqriyey ciidamadii la soo uruuriyey wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaa oo reer bani israa'iila la shirdimatun waa koox yar qaliiluuna oo yar inna inna haaulaa'i la shirdimatun waa taa'ifa koox weeye qaliiluuna oo yar taasi waa mid waa wixii lagu aqoon jiray wa innahum iyagu lanaa annagu la qaa'iduuna wayna ciileen waan cadhaysannahay wa innaa annaguna la jamiicun dad wada jiraannahay xaadiruuna oo digtoon oo uruursan baannu nahay wuu goodinayaayo wuu cagajuglaynayaa dadka uu sidaa ku leeyahay dad aad iyo aad u fara badan bay ahaayeen bay tafaasiirtu yidhaahdeen ma ayna yareen reer banu israa'iil laakiin isaga markii loo fiiriyo ayay yaraayeen maxaa yeelay lix boqol iyo toddobaatan kun ayay reer banu israa'iil ahaayeen baa layidhi markaas ilaahay subxaana wa tacaalaa intaan halaagoodii iyo baddi in lagu qarqiyey yaa bixiddii horeba waxaa la yidhi ilan gadaal ugu soo noqon maayaane fa akhrajnaahum waana ka bixinnay min jannaatin beero iyo wa cuyuunin ilo oo qulqulaya oo webigii niil iyo beerihii iyo wixii waannu ka saarnay iyo wa kunuusin keedyaal iyo wa maqaamin meel lagu nagaado kariimin oo wanaagsan ayaannu ka bixinnay kibir baa wadee may iska joogaan oo waxooda ay ku intifaacaan kadaalika sidaa aannu u bixinnay oo aannu uga saaray waddanka wa awrasnaahaa dhulkii waxaan dhexal siinay banii israa'iila reer bani israa'iil baan dhexal siinay soo lagama saarin fa atbacuuhum way ka dabagaleenoo way raaceen fa atbacuu fircoon iyo reerkiisii hum oo bani israa'iila mushriqiina wakhtigay qorraxda soo baxayso ayay ka daba tageen mushriqiina iyaga oo qorraxdu ay u soo baxayso falammaa taraa'aa markay isarkeen aljamcaani labadii ciidamo qaala asxaabu muusaa nabi muuse iyo asxaabtii nabi muuse asxaabtiisi waxay yidhaahdeen innaa annagu lamudrakuuna kuwa la soo gaadhay oo laga daba yimid baannu nahay qaala nabi muuse wuxuu idhi kallaa hadalka ayaan mar dambe lidinka maqlin irtadacuu ka joogsada wansajarow waxaa weye ka joogsada hadalkaa kallaa inna maciya aniga waxaa ila jira rabbii rabbigayga sayahdiini jid buuna ii bixin doonaa wuu ii hanuunin doonaa inna macii rabbii sayahdiini fa awxaynaa markaas waxaan u waxyoonnay ilaa muusaa nabi muuse an idrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra badda ku dhufo wuu ku dhuftay fanfalaqa wuu kala dilaacay baddii fa kaana wuxuu ahaaday kullu firqin dhinacii la arko markuu laba jeex uu noqday jeexii la arkaba ka dawdi jebalkii oo kale alcadiimi oo weynaa waxaa weye jebal weyn oo kale yuu inta uu ka sarreeya dhulka ayoo kale a noqday wa aslafnaa waan soo dhoweynay oo waan soo durkinay hamma halkaas alaakhiriina kuwii dembeeyey oo fircoon iyo ana waxaana war nimanku baxsada ee soo muxuu ahay soo qabtay ilaahay baa meesha ku soo dharbaaxaya si muxuu ahay loo halaago wa anjaynaa waan badbaadinay muusaa nabi muuse iyo wa macahu dadkii la jiray ajmaciina dhammaantood humma markaa kabacdi aqraqnaa waxaan maashaynay alaakhiriina kuwii kale ayaannu maashaynay inna fii daalika waxa meeshaa ka dhacayna oo ilaahay uu nabi muuse badbaadiyo baddii u kala jeexay fircoonna lagu qarqiyeyna la aayatan aayad baa ku sugan mucjizo wamaa kaana mu'na ahaanin akharuhum dadka say u badan yihiin mu'miniina ma rumaynayaan wa inna rabbaka rabbigaaga nabi maxamedow lahuwa isagu alcasiizu allihii haaliba weeye alraxiimu oo naxariisto oo kuwan ku dhibayana wuu halaagi karaa siduu fircoon u halaagaye ee raxmaddiisa ayay ku nool yihiin oo u joogaan sidaasuu ilaahay yidhi halkaa markaan kaga baxnay nabi muuse iyo fircoon iyo halkan waxaannu ka gelaynaa nebiyullaahi ibraahiim calayhi salaam iyo qoomkiisii iyo wixii dhex maray oo iyagana asnaam caabudi jiray sida kuwa nabiga loo diray ay asnaamta u caabudi jireen alla wuxuu yidhi watlu bal aqri calayhim calaa kufaari quraysh calaa kufaari maka waxaad ku aqridaa naba'a ibraahiima nebi ibraahim warkiisii weynaa ku aqri baa la yidhi id wakhti warkiisii qaala uu nebi ibraahim yidhi liabiihi aabbihii wuxuu ku yidhi wa qowmihi tolkiisa wuxuu ku yidhi maadaa tacbuduuna maa tacbuduuna ku yidhi maa tacbuduuna maxaad idinku hadkor maxaad caabudaysaan maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan qaaluu waxay af buuxa ku yidhaahdeen nacbudu waxaan caabudaynaa waa faan iyo isla weynan iyo kibir waxay yidhaahdeen nacbudu asnaaman awthaan iyo asnaam iyo wax la qoray oo annagu aan qornay baan caabudaynaa oo fa nadallu waxaan ahaanaynaa lahaa asnaamtaa caakifiina kuwii ku dulnegi oo dul jooga ayaa noqonaynaa qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi hal yasmacuunakum asnaamtu ma idin maqlayaan id goorta tadcuuna aad baryaysaan ma idin maqlayaanoo wax dhiba ma idinka celin karaa haddaad magan gashaanood baridaan wax ma idiin taraan id tadcuuna goorta aad aad baryaysaan ow yanfacuunakum ma idin anfacayaan ow yaduruunakum wax ma idinka dhibi karaan haddaad haddaad caabudaan wax ma idiin tarayaan haddaad caabudi weydaanna wax ma idin yeeli karaan qaaluu waxay yidhaahdeen bal iskaba daaya waxaas annaga hana weydiinine wajadnaa waan hellay aabbaa'anaa aabbayaalkanagaan hellay kadaalika sidaa annagu aan yeelayno yafcaluuna iyagoo samaynayo ayaannu aragnay marka annagu aabbayaalkaanagii baan daba soconnaa hiddihii iyo dhaqankii iyo taqliidkii baan daba soconnaa ee warkan badan jooji kadaalika yafcaluun hadda marka wuxuu la soo baxay tiisii oo qaala wuxuu yidhi afara'aytum akhbiruunii ii warrama maa shaygii kuntum aad ahaateen tacbuduuna inaad caabudaan antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkiinni alaqdamuuna ee horreeyey fa innahum kuwaasi caduwun col bay lii aniga ii yihiin ilaa rabba alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigiisa marka waxaad garan inay ilaahayna caabudi jireen una shariig yeeli jireen maxaa yeelay ilaahay kama usoo istisnoon lahaynoo kama una soo reebi lahayn ilaa rabba alcaalamiina caalamka oo dhan allihii barbaariyey ma ogiye alladii allahaasoo khalaqanii i abuuray oo fa huwa isagaa yahdiini i hanuunin ilaahay baa i abuuray isagaana i abuurin rabbulcaalamiinka isaga waan anugu col iima aha oo waa aladii khalaqanii allihii abuuray oo fa huwa isagaa yahdiini haddana i hanuuninayo waaladii kii weeye rabbulcaalamiinka huwa isagu yudcimunii iquudiyo oo wayasqiini iwaraabiyo weeye rabbulcaalamiinka waa kan iquudiyo oo haddana iwaraabiyo weeye oo isagaa khaaliq ah isagaa raasiq ah isagaa daruuraha wada isagaa madarka soo dejiya isagaa tigaadda soo bixiya risqan lilcibaadi buuna u soo saaraa huwa yudcimunii wayasqiini wa idaa maridtu haddaan jiradana fa huwa yashfiini isagaa i caafinaya o i bogsiinaya marka fiiri waa edebta nebi ibraahim ilaahay baa edebka baraya oo asnada shifaa'a ila allaahi ricaayatan liladab wa ilaa faalmaradu waalshifaa'u min allaahi jalla wacalaa waxaa weeye bogsashadii ilaahay buu u tiiriyey amaa jiradii isagaa isu tiiriyey fa idaa maridtu haddaan jirado fa huwa yashfiini isaga ayaa i caafinaya haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ahaynoo joogo darsigii